qofka la doortay soomaali iyo jinsiyad kastaba ha ka soo jeeday waxa ay mas-uuliyadda koowaad ka saaran tahay bulshadii dooratay ee markii ruuxaasi uu tartamayay u sheegay inuu mateli doono haddii ay aaminaan oo codkooda siiyaan su-aashase waxa ay ka taagan tahay soomaalida faraha badan ee magaalada ruuxa soomaaliga laga doortay ku nool mas-uuliyad dheeri ah oo gaara ma ka saaran tahay ruuxa soomaaliga ee la doortay siyaad maxamuud cali waxa uu xubin ka yahay guddoonka waxbarashada magaalada minneabolis ee dalka maraykanka siyaad waxa uu inoo sharaxayaa guddiga uu ka tirsan yahay sida uu u shaqeeyo guddiga waxbarashada ee minneabolis wuxuu ka kooban yahay sagaal xubnood waxaa soo doortay dadweynaha degan magaalada minneabolis waxayna ka mas-uul yihiin waxbarashada dugsiyada dadweynaha ee magaalada minneabolis waxaanu dejinaa siyaasadda lagu hagayo dugsiyada dadweynaha waxaanu maaraynaa miisaaniyadda lagu maamulayo dugsiyada dadweynaha waxaanu ansixinaa manhajka lagu waxbarashada dugsiyada dadweynaha oo ay dhigtaan in ka badan soddon iyo lix kun oo arday lix kun oo shaqaale ah iyo miisaaniyadan toddoba boqol iyo siddeetan iyo iyo saddex milyan oo doolarka maraykanka waa tahay marka mas-uuliyaddaasaan u haynaa shacabka dadwe dadka ku nool magaalada minneabolis waxaa dadkaa la doortaa afartii sanaba mar baa la doortaa marka anigoo hadda laba sano baan hadda dhameeyey sanadka saddexaad baan hadda ku jiraa haddaba siyaad maxamuud cali sidee buu uga jawaabayaa su-aasha ah soomaalida xubnaha ka ah guddiyada waxbarashada deegaanka ee deegaanada ay soomaalidu ku badan tahay kaalin intee leeg ayay ku leeyihiin sare u qaadidda tayada waxbarashada ilmaha soomaalida qurbaha runtii qayb weyn bay ka tahay horta qof kasta oo mudana ah oo lasoo doorto wuxuu mas-uul ka yahay ama uu ka turjumayaa dhammaan dadka ku nool magaaladaas ma jirto wax gaar ah oo koox gaar ah ama dad gaar ah aad maaragtay xil u saaran tahay laakiin waxaa xaqiiqa ah qofku qowmiyadda uu kasoo jeedo inuu baahiyahooda aada ugu dhuundaloolo oo uu la nool yahay taasina markaa uu u dhaganuglaado kana turjumo baahiyahooda marka haddii qofku soomaali yahay waa lagama maarmaan in isagoo qof walba u shaqaynaya hadda uu il gaara ku eego duruufta carruurta dugsiyada dadweynaha dhiganaya marka door weyn bay ku leeyihiin oo mug weyn oo muuqda waxay u yihiin hoggaankii weeye ummaddu ay ku hiranaysay wixii waxbarasho ah hadday noqon lahayd maaragtay noocay tahayba ama maamulkii ama maareyntii de waa mas-uuliyaddii ugu sarraysa weeye oo aan cid ka sarraysa oo kale aana jirin marka door weyn bay ku leeyihiin oo runtii yani waxtar weyn ule bulshada racwi cabdirooble waa macalimad ka tirsan dugsiyada waxbarashada dadweynaha ee magaalada colombos waxaana muddo toddobiyo toban sana ah ay waxbaraysay arday iyo waalidiin ku cusub dalkan waxaan weydiiyey macalin ahaan baahida ardayda ee iyada u muuqdo in muddo ayaan ku dhex jiray colombos city schools muddo dhowr iyo toban sanaan ka shaqaynayay ilmaha markay yimaadaan waddanka ma degana markay noqoto luqad ahaan markay noqoto maskixiyan ahaan ilmaha qaar waxaa jira aan waxba hore usoo baran qaar waxaa jira aan waalidkood dhinteen qaar waxaa jira ino jiran laakiin oo u baahan case walker ama dad waraysta marka ilmihii waxay u baahan yihiin macalimiin carbiyeysan oo dareemaya meelaha ay uga baahan yihiin in laga xoojiyo hadday noqoto dhinaca waxbarashada hadday noqoto in ilmahana marka ugu horreysa iskuolka yimaadaan wa cabsi baa ku jirta in laga bixiyo qalada in lasoo dhoweeyo in maxaa ahaa dadka ka mid laga dhigo in macalinkii way dareemaan ilmaha inuu attention siinaayo uu usoo jeedo in su-aalaha laga keeno iyaga maadaama ayna hadlaynin because either ama way xishoonayaan oo luqadii bayan aqoonin ama way baqayaan ilmaha kale ka baqayaan siyaad maxamuud cali oo ah shakhsiga keliya ee hadda ka tirsan guddiga waxbarashada deegaanka minneabolis oo ah degmada soomaalida ugu badan maraykanka ay ku nool yihiin ayaa tusaale naga siinaya waxa isaga uu qabtay intii uu guddigan ku jiray runtii waxa waxyaabaha la taaban karo waxaa ka mid ah oo sidaad ka warqabtay waxbarashadu waa wax mug weyn duruufaha qofku ku nool yahay na saameyn weyn ayay ku leedahay nooca ay u tahayba waxaa wax lagu farxa ah oo ilaahay mahaddiisa ah in ardaydii qalin jebinaysay sanadkan ay kor usoo kacday marka laga hadlayo ardayda soomaaliyeed haddii aan kuu dul maro tusaale ahaan sanadkii labadii kun iyo afar iyo tobankii ardayda dugsiyada dadweynaha ka qalin jebisay boqolkiiba waxaa ahayd konton iyo toddoba hadda aan kula hadlayana waxa weeye waa boqolkii lixdan iyo toddoba dhibic shan waa waa meeshii ugu sarraysay ay gaadhaan marka laysku celceliyo oo ardaydoo dhan laysu keeno ilaahay baa maaragtay fadligaas leh laakiin waanu dadaalnay wax iska yimina maaha hal gandheer baanu usoo marnay waxaana ku rajo weynahay sanadka dambe ilaahay fadligiis in aan kulan noocan oo kalea isugu nimaadno macalin racwi cabdi rooble ayaa kalkeeda cabiraysa waxa ay madaxda guddiga waxbarashada deegaanku u qaban karaan ardayda ay isku sanjiga yihiin waxaan dhihi lahaa waxay ka qaban karaan ilmaha maalintii oo dhan iskuol bay joogaan markii iskuolka galabta ay kasoo baxaan waa inay marka hore helaan waarid aqoon leh oo ilmihii waraysa waxaan dhihi lahaa ilmihii waa in wax loogu talagalaa wax activitya ay sameeyaan galab waa in la sameeyo meel homogyada looga caawino waa in la sameeyaa meel ay ku ciyaaraan ama laga mashquuliyo waxyaabaha ka dhacaya neighborhoodka because ilmihii ilmaa duursada waaridkii sharciga waddanka ma yaqaanaan ilmihii waxay leeyihiin aniga oma intaasoo sanaan jiraa saan doonaan u ciyaaraya waktigan doonaan soo seexanaya waaridka laftigiisa in la baro waxa waajibkooda uu yahay ilmahooda say akhlaaqda u bari lahaayeen iyo meelahay la aadi lahaayeen waktigay seexan lahaayeen intoo dhan waa inay u diyaariyaan so waxaan madaxda looga baahan yahay inay waaridka wareystaan caawinaan waxyaabaha ay u baahan yihiinna wixii ay ka qaban karaan ka qabtaan sida uu noo sheegay siyaad maxamuud cali oo guddoonka waxbarashada magaalada minneabolis ka tirsan qof kasta oo la doorto waxaa saaran mas-uuliyad guud hase ahaatee cidina kama hor taagna inuu taakuleeyo dadka ay isku asalka yihiin si bulshadaasi ay ola jaan qaaddo ummadaha kale ee isku meel ku dhaqan yihiin